bismi illaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti toddobiyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a boqor cabdulaahi axmed cali oo ka mida madax dhaqameedka gobollada sool sanaag iyo cayn oo taageeray go'aan guddiga xalinta khilaafaadka ku laaleen koob iyo toban xildhibaan oo dhowaan laba ka mida lagu doortay magaalada garowe kana soo horjeestay guddiga doorashooyinka dadban ee heer puntland barnaamijka saakiyo dunida ayaad ku maqli doontaan waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan idinka qaadnay qodobada kale ee barnaamijka saakiyo dunida waxaa ka mid a jaamacadda bariga afrika faraceeda qardho oo maamulaheeda aan waraysanay wuxuu ka warramayaa adeegyada jaamacadda u haysa bulshada gobolka karkaar iyo kulliyadaha lagu dhigto dood iyo muran ka taagan kuraasta ay ilaaleen guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakiyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee wargeysyada iyo cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkii dunida iyo xuseen madar
mahadsanid qadar cawl bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu tacsi u diray isagoo ku hadlaya afka golayaasha kala duwan ee dowladda puntlandka shacabka puntland qoyskii qaraabadii iyo qarankii uu ka baxay taliya ku-xigeenkii labaad ee ciidanka booliska puntland gaashaanla sare jaamac saxardiid axmed allah u naxariistee sarreeyo guuta jaamac saxardiid axmed ayaa maalin ka hor weerar shirqool ah ay ku qaadeen dabley hubaysan isagoo ku jira shaqadiisa waxaana uu shalay ku geeriyooday isbitaalka weyn ee magaalada boosaaso madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas isagoo ku hadlaya afka dowladda puntland ka shacabka puntland ayaa waxa uu tacsi u dirayaa qoyskii qaraabadii qarankii uu ka baxay taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska puntland jaamac saxardiid axmed inna lilah wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto taliya jaamac saxardiid axmed waxa uu ahaa nin ka soo baxa shaqadiisa laguna yaqaanay shaqo wanaag waxaanan uga tacsiyeynayaa dhammaan ciidamada dowladda puntland shacabka puntland iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum waxaan isagana ilaahay uga baryayaa ayuu yidhi inuu u naxariisto dembigiisana dhaafo sidaa waxaa yidhi madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ugu dambeynna madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu si gaar ah tacsi ugu diray qoyskii iyo carruurtii uu ka tegay allaha u naxariistee marxuum sarreeyo guuto jaamac saxardiid axmed xukuumadda waddanka kenya ayaa hakisay dib u celinta qaxootiga soomaalida ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muddo lix bilood ah si loo helo dhaqaale iyo fursad wadatashi oo dheeraad ah wasiirka kenya u qaabilsan arrimaha gudaha joseph nakazeri ayaa waxa uu sheegay in dib u celinta tiro ku dhow laba boqol iyo siddeetan kun oo qaxooti ah oo ku jira xerada qaxootiga dunida ugu weyn ee dhadhaab ay sii socon doonto hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin kadib markii kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen xukuumadda kenya in ay qaxootiga ku qasabto inay dib ugu laabtaan soomaaliya walow xaaladda dalkaasi kenya ay aad u adag tahay xukuumadda kenya ayaa waxa ay hore ugu dhawaaqday in ay xidhayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wixii loo gaaro dhammaadka bisha nofembar aynu soo dhaafnay midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey xaaladda deg deg ah ee waddanka etoobiya iyadoo dhowaan caasimadda etoobiya bisha janawari ee soo socotee uu ka dhici doono shirka madaxda waddamada afrika guddoomiyaha midowda afrika nugasana dalima zuma ayaa waxay cabsi ka muujisay mar ay xarunta midowda afrika kula kulantay wasiirka cusub ee loo magacaabay arrimaha dibadda waddanka etoobiya wasiirka ayaa walaaca ay muujisay guddoomiyaha waxa uu u xaqiijiyey in xaaladda hadda ay isbedeshay lamana filaya ayuu yidhi inuu dhaco carqaladayn ku timaada shirka soo socda dowladduna ay si buuxda uga howlan tahay sidii loo dejin lahaa qulqulatooyinka ka jira gudaha waddanka etoobiya madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray inuu tallaabo adag ka qaadi doono waddanka ruushka oo lagu eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey ololihii doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka maraykanka waxaa loo baahan yahay inaan tallaabo qaadno waana qaadi doonnaa ayuu yidhi madaxweyne obama oo la hadlayay saxaafadda maraykanka ayaa ku eedeeyey ruushka inuu jabsaday iimaylada xisbiga dimuqraadiga iyo mid ka mid ah shaqaalaha aadka ugu dhow hillary clinton moscow ayaana si adag u beenisay eedeymahaasi madaxweynaha la doortay ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa isagu sidoo kale eedeymahaas ku gacan seeray waxaana uu ku tilmaamay kuwo micno darro ah oo dano siyaasadeed laga leeyahay hay-adda sirdoonka ayaa iyadu waxay sheegtay inay hayaan cadeymo muujinaya in kuwa jabsaday internetka dimuqraadiga la tuhunsan yahay in ay xidhiir la leeyihiin xukuumadda moscow warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saakiyo dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo qadar cawl iyo barnaamijka oo dhammaystiran
aan ku bilaabee boqor cabdulaahi axmed cali oo ka mid a madax dhaqameedka gobollada sool sanaag iyo cayn ayaa taageeray go-aan dhowaan ay guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal soo saareen kaasi oo ay ku laaleen koob iyo toban kursi oo laga soo doortay gobollada kala duwan ee dalka koob iyo tobanka kursi ee la laalay waxaa ku jira laba lagu doortay magaalada garowe boqor cabdulaahi ayaa sheegay in mid ka mid a labadaasi dacwadooda isaga uu ka dambeeyo isagoo sheegay in jifadii iska lahayd kursigaasi aysan kusoo bixin loona ogolaan tartanka waa sida hadalka uu dhigay eedayn uu soo jeediyey guddiga doorashooyinka puntland ee heer gudiga eedayn uu soo jeediyey guddiga doorashooyinka dadbane heer puntland iyo arrimo kale ayuu waraysiga kaga dhex hadli doonaa ugu horeyna wuxuu ka hadlayaa sida uu arko hadalkii ka soo baxay guddiga xillinta khilaafaadka ee heer federaal
bismi llahi raxmaan raxiim talada ilaahay baale qolada guddiga khilaafaadku waxay aragtay wixii qaynuunka ahaa ee madashu qaynuunka ka dhigtay in la yidhi ciddii markii hore laba kun iyo labiyo tobankii wax saxeeday baa wax saxeexaysa qoladanina waxay bixisadeen guddiga doorashada ee puntland boqol iyo shan iyo soddonka kuma jiro boqorku berigii horea saddex saxeeyaba kuma jirin waxaan ahaa saxeexo gaar aan iyo xaaji maxamuud iminkana markii guddiga khilaafaadku wixii aan saxiixi jiray eegtay la yidhi qola waliba kursigeeda iyadoo u tartamaysa qolana qola kale looga siir maayo qola waliba gudaheeda uga tarta layidhaa uga tartanto niman wax isku tartarsadoo oo xasho jibsiyeed galay iyo dhibad dibadda deen dibadda oo dawladaha kale ah ka soo hadla oo soo riixay yaa iskaashaday qaynuunkiiba meel baa la yska dhigay guddiga khilaafaadku wixii bay aragtay go-aan bay soo saartay waxay yidhaahdaa boqorku saddexda kursida u asteeyey saddexda beelada berigii hore helay yaa maantana sharciga saddexdooda qora unbaa leh taasaa guddiga khilaafaadku soo saar guddigii doorashada puntland berigay ilaa muddo dheer waxaan arkayay ilaa siyaasad soomaaliya oo doorashahana ka warhayni ma jiri ilaa lixdankii weligay tii lixdan iyo sideedii yaa musuqmaasuqeedu cajaayib ahaa taana arkado kooxda ayay musuqmaasuqa ay sameeyeen weligay kaasoo kale ma arkin
muxuu yahay muxuu yahay madaxweyne ku-xigeenka warqad qoray wuxuu yihi boqorku saddexdaa kursi buu saxeexaya u saxeexi jiray waa la iska dhaga tiray madaxweynaha waan u tiro waxaan idhi haddii madaxdii saa idin tiri oo qoraalkaa bixiso oo madaxweynihii beelaha yahay maxaa isku gudbaysaa madaxweynaha amanaa qoraal hayna siiyey bay yidhaah oo yidhi wada hawsha sidaas qoladaasi qoladaa ka qaado qoladaasi dee socor baysee ka daayaanu dee balanaba madaxweynaanu qabno qolada khilaafaadku warad bay usoo qoreen ana ana dacwooyinkaygi iyo waxaygii baan u qoray midna dheg uma dhigin waa niman iibsamay sidoodaba marka sidaas weeye warkaan hayaa iminkana wixii dhamba xalay xalaydaasa warqadihii raggii hore u teeya loo diray xalaydaas alaysin arrintaadkaata oo warqada habeenimo la saxeexayo hadda waa wax mar hore tegey ee hadda kadib olada khaalid iyo la yidhi ninka xasan ogaasa wakiilkaa aan ka saxeexno xalay habeen markii baa laga saxeexa sida laii sheegay dee marka waxaasaa ka dhacaya arlada aniguna guddiga khilaafaadku hadday taala waa idinka waa laydin diiday sabra waa sabrayna hadday yidhaahdeen kursia idinkaale u tartamana waa u tartamayna taasaana xaqa waa tahay marka kursiga saddexda aad ku doodayso saddexda mid laba layskuma haysto oo jiifo hoosaadkii lahaa waa ka heshiiyeen muranno kama taagna waxaa hadda doodu ka taagan tahay waa jiifo hoosaadka maxaan ku dhahay kursiga bahanogaaleed haddii aan dhaho oo qolana ay kusoo baxday hadda jifada adigoo aad madax dhaqameedka u tahayna ay ku doodayso inay kursiga iyagu leeyihiin kursigu ma kursi bahanogaaleed baa marka hore u ahaa mise waa kursi hayaag bal taa horta caddee waxba beelaha afkooda ka dhowri mayno oo soomaalida wax ku qaybsatee ka dhowri maayo mar haddaad doodba ku jiro xaqaa la sheegaa marka hore kursi hayaad buu ahaa oo dee waata xildhibaankii ku fadhiyeyba kii axmed garaada xildhibaankoodii baa ku fadhiyey kii khaalidda koodii baa ku fadhiyey waxaana sharci lagu soo saaray laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka kursi meel waliba kursiay ku fadhiday hawtarsata gudaheeda laakiin meel laga qaado meel kale la siinaya kuma jirto saasaa madasha soo saar marka been laga hadlayo beeshu waa ballaadhan tahay tusaale ahaanka axmed garaad jifadii ku fadhiday hadda kuma fadhido jika- jifo kale ku fadhido isla beeshii kana saas oo kale souma noqon karo maadaama een, jifadii hore een, miyaan la bedeli karin kursiga dee gudaheeda waa loo bedeli karaa oo qofkuma dhegeni laakiin beeshu inay kursigeedii sida loogu asteeyey u hesho weeye ee qof gaaraan la kaas cidlo la tartami mayso laakiin horta macnuhu waa beel kursiga beeshu leedahay qolada kale ay kusoo baxdayna dee annaga tala iyo walaalnimo iyo waxaa qaybsana noogama iman isuma iman intaa waktiga soo dhawaan bay farsamooyin aanu oodahay iyo dad hoose la xidhiir iyo ka qaraabo ah oo meesha macna kule nooga qaadayo ninkaas saxeexay u noqona saxeexaa laga saarayo waxaasay ku shaqeeyeen taana dee wixii baa hor yaalla xaggee laga marayaa saxiix iyo shaabadihii sanadkii laba kun iyo iyo tiimiko astayntii aan sameeyey iyo warqadihii ergooyinku aan u wada gudbina u dhiibay waxaasoo dhan baa hor yaalla
een, waxa weyn waxa weyn madaxweyne ku-xigeenku isagoo madaxweyne dibadda ku maqan warqad buu qoray oo saddex saxeexaya uu ku qoray rais- ra-iisul baarlamaanka oo madasha afghanistan la yaraa mid buu qoray shahaadooyinkii madaxweynuhu berigii hore federaalku markii uu aan waxaan sixinayna siiyeyna waan hayo way arkay waxaasoo dhan iyagoo arkay yaa la yidhi dee inaga meel baynu wax ku wadnaayo aan ku wad oo loomaba dhegdhiginba wixii
waa tahay een, marka adigu haddama waxaad ku doodaysaa een, saxiixa in- uun oo inaad adigu ergooyinka xushoobay ahayd een, ciddii rabtaba ha kusoo baxdee mise een, in cid aan hayaag ahayn u tartanto kursigaasi baa diidanayd labadaas bal kala caddee dee labadaba waa leeyahay saxiixana saddexdaa aniga lahaa kuwa hadda gudbay ma daba socdo beeshana kursigeedii iyadaa leh haddii imika maxakamad la isla tagaa saxiixa kolliba waa lahaa oo waa leeyahay laakiin haddii dadkii beerihiisii sharciga ay u tartameen sifahoosadoodii nin qof kale ku soo saaray aan saxiixe maxaa la ii dhaafiye dalihi waxaan leeyahay nimankani sharciga umay fiirsan waxaa nin aan nin kursi kuna inuu saxeexo aan warqad ugu qoray ay ka saxeexayaan anigii si ay yiqiineen saddexda saxeex jireen ay iga qarinayaan saxeexa maaha oo boqol iyo konton iyo afar iyo boqol iyo konton iyo soddon iyo shanta kuma jiro waa badeer cad oo xaaraannimo lagu shaqeeyo waxaase iska dhibaba de waxaan sharci ahayn ma socdaan sharcigii baan nuusanay oo beesha kursigeedina waa u doonaya saxeexana waan lahaa oo ma daba socdo kuwii sida u fariis u doortay marka ma la jifiyaana bannaan baa xaalku haddii een, saxiixa labada kale baadan daba socon maxaa kan ku daba dhigay so kuma lihi beel baa lahayd oo beel beel beel kursigii laga qaaday ma jiro waxaa sharciga beel walba kursigeed iyadaa u tartamaysa waxaa nagu maqaalaa inaad markii hore ogolaatay een, in ay beesha hayaa kursiga ka tanaasusho oo beesha yaxya qaadato een, adna aad saxiixdo taasi ma jirta oo aad madaxweynaha puntland ku heshiiseen ma- waa been madaxweynuhu run ma yaqaan wuxuna waa been madaxweynuhu wuxuu iga codsaday isab waliba ha saxeexdo kiisa hadda kiina saxeexo qola aan ka qaaday keedina ma jiro
waa gartay
dee saasaan ka aqbalay aniga haddaad siyaasad waxaaga tarayso saddexdii qolaan waxuu saxeexayay qolana igama dacwoonayso haddaase adigaan siyaasad waxaaga tarayso waa ogola imanka ayaga saxeexo haabkuba kuma jirin in qola laga qaade meelo kalaa laga waa tahay boqor een, waa tahay boqor cabdilaahi een, shan iyo toban sano ayaad kursiga beeshiinu ay ku fadhiday een, in shan sano af- ama afartan sano ay soo socota een, beel kaloo walaal- walaalihiina qaadato een, maxaad ku diidaysaan cadaaladda waa jecelahay waxaan ku doodayaana waa cadaalad cadaaladnimo weyn lixdana jidka xun baa ka dhacday taasaan diidayaa haddii beeluhu tashadaana wax xaqiisan la yidhaahdaan ma diideena anaaga hormuud ka noqon lahaa laakiin haddii la yidhi aan ka qaadno wax walba ka qaadno saxiixiisii iyo qaynuunkiisina ka qaadno oo nina waxba saxiixa ka dhigno oo qaraabo samayso waxaa qaraabo oo aan laylan aan u doonayaaba beeshuba cadaalad bay u baahan tahay haddaad ninku bixiyo cadaalad dareeyahay de waa loo fuliya cadaaladday beeshu leedahay adiguba weliyo biyaas laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii xildhibaan kaa mooyaane mid beeshiisii laga raro beelka la dhasiiyo ma jirto kana haddii tullibaan la soo yimaado maba diidmeene afduub iyo khiyaano iyo dalaayo hoose iyo iibs iyo wax daran baa dhacay yaanna waxaa ma ogiy boqor cabdulaahi axmed cali ayuu kaasi ahaa jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada qardha ayaa maamulkeedu ka warbixiyey jaamacadda iyo sida ay u shaqaysa iyo marxaladihii ay soo martay muddadii ay ka jirtay gobolka karkaar wariyaheenna maxamed fantastic ayaa warka soo jeedinayay sanadkii laba kun iyo sagaal laba kun iyo tobankii ayaa rag dhallinyaro ahi waxay halkan ka asaaseen jaamacad la oran jiray jaamacadda bariga soomaaliya east somalia university laba sano ka bacdi jaamacaddaasi waxay la midowday oo ku biirtay jaamacaddii weyneed ee east africa university hadda marka sidaas bay waxay tahay ilaa intaa xilligaas wixii ka dammeeyey farac ka mida faracyada jaamacadda bariga africa ee ku taalla puntland waayahay taariikhihii ay soo madhay ee jaamacadda bariga africa faraceeda qardho maxaa nooga taaban kardhaa heerarkii ay soo madho oo kala duwanaa soo martay saan kuu sheegay haddeer laba xilli xilli ay jaamacad gaarkeeda u taaganahay iyo xilli laba sano kabacdi ay ku biirtay jaamacadda bariga afrika intii intaa kadudhe intii intaas ka ahayd asaaskeedii iyo magara degaamo kala duduwan ay hadba meel degtay markii ugu horreysay waxaa lagu asaasay meel guri magarata la kireeyey oo masjidu sunna eeriyadaas hoteelku furre ku yaal meeshaas waxay deganayd muddo hal sano ah hal sano ka bacdi waxay u guurtay meeshaas dadkii deganaabaa u baahday markaa waxay u guurtay guryo kale muddo hadda hal laba sano laga joogo sanadkii labaad lagu jiro laba sano iyo xoogaa laga joogo ayay jaamacaddu waxay heshay guri dawli ah oo ay leedahay wasaaradda waxbarashadu ilaa iyo iminka kaas ayaa maqar u ah oo ay ku jirtaa taas marka waxay kaga badbaad ama kaga baxday ciriirigii ka haystay xagga deegaanka markaa guri waasaca oo ku habboon waxbarashada ayay hadda ku jirtaa waayahay kuliyadaha jaamacadda hadda bixiso waxaana kale igu maqaalaa sanadkan cusub oo dhowaan in aad kuliyada kala duwanaad soo kordhiseen marka kuliyada hore loo bixin jiray iyo dabcan kuliyadaha soo kordhiseen ayadan hadda wax nooga jaamacadda lagu asaasay waxay ahaayeen saddex kuliyadood kuliyadda shareecada islaamka iyo kuliyadda maamulka ganacsiga business administration iyo kuliyadda kombyuutarka ayaa jaamacadda lagu asaasay ka bacdi waxaa ku soo biiray kuliyado kale kuliyadda la yidhaahdo community developmentiga iyo kuliyad la yidhaahdo waxaa iyadan lagu soo biiriyey kuliyad la yidhahdo health science oo hadda ay jiraan laba magaratay laba qaybood public health iyo nursing sanadka waxaanu ku soo biirinay oo jaamacadda ku soo darsamay kuliyadda dhaqaalaha economic marka kuliyadaha jaamacaddu intaas ayay hadda ka kooban yihiin markii la fiiriyo ardada jaamacadda dhigata dabcan sanad kasta waxaa kusoo biira arday cusub oo dugsiyada sare qadha ku yaala ka baxa iyo dabcan kuwo dibadaba magaalooyin kale uga yimaada dabcan markaas baru dhigto wiilasha iyo gabdhaha bal ka waran sida ay u fahmeen oo qardho ugu soo biireen maadaama qardho jaamacaddu aysan huwaayad hore lahaan jirin laakiin sardada dambe loo sameeyey marka ardada reer qardoodka sida jaamacadda ugu soo biira soo baxda jaamacaddu waa ay la soo qabsanayaan ama way fahmayaan jaamacadda sanadka tiro wanaagsan ayaa jaamacadda ku soo biirtay sanad kastana waxaan rajaynaynaa inay korodho tirada ardada ee jaamacadda ku soo biiraysa waxaa iyaguna jaamacaddu arday ka heshaa macaahid uu ka mid yahay macadka imaam muslim ee shareecada islaamka oo wiilasha ah iyo macadka khadiija oo asna shareecada islaamka lagu barto oo gabdhaha ah iyo macad kaleeto oo sheikh axmed la yidhaahdo oo asaguna lagu barto ardada sideed iyo toban jirka ka koray oo iskuullada ka haray lagu lagu soo maaragtay dhiso iyo farsamooyin kale oo markaa ardada la siiyo marka meelahaasna waa meelo ayagana arday ka soo gasho jaamacadda waayahay bishii toddobaad xagaagii waxaad bilowdeen barnaamij ugu magacdadheen hal doolar iyo hal guri kadib markaa bulshada qara la shidheen barnaamijkaas hadda ka horna dajir ay wareysani kala yeesasuu uga soconayay marka bal barnaamijkaasu suu hadda u socdo mise waaba istaagay barnaamijka hal doolar iyo hal guriyo bulshada qardho aad dabcan jaamacadda ugu taag kulan jiray ugu deeqi jiray bismillahi raxmaan raxiim walaa barnaamijkaasi mana joogsan waa iska jiitamayaa oo haddeer wax natiijo ahoo wanaagsan weli lagama lagama lagama midho dhalin
waayahay gabagabadii jaamacadda bariga africa faraceeda qardho maxay higsanaysaa mustaqbalka dhow aad ku taabaysaan wax fariinana bulshada qardho iyo qurba joogteeda iyo kuwan dalka iyo wax farin maxaa ugu diraysaa ay jaamacadda kaga qayb qaataan oo ay ku taakuleeyaan bismillahi raxmaan raxiim jaamacaddu waxay ku taamaysaa haddee inay daboosho baahiyaha tacliinta sare oo deegaankan ay ku taallo ka jira la socoto hadba waxa magaratay dadku loo baahan yahay oo waxtarka deg degkaa u keenaya waa hagaag dhegeystayaal haatan waxaa la soo gaadhay xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka aan ku hormarna xubinta ciyaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida maanta ayaa dib loo ciyaari doonaa kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska nadiga crystal balas ayaa garoonkooda seel harti waxay kusoo dhoweyn doonaa nadiga chelsea kuwaasi oo haatan hogaanka horyaalka ingiriiska haya waxaana chelsea kulankaasi haddii ay badiso ay noqon doonto in sagaal dhibcood ay ka sarrayso kooxaha ku xiga ee liverpool iyo arsenaal intay ciyaarayaan ka hor kulankaasi ciyaaryahanka lagu magacaabo idin hazar ayaa sheegay kooxdiisu inay u dagaalamayso si ay u hesho saddexda dhibcood hogaanka horyaalka ingiriiskana ay usii dheerayso nadiga milisborg iyo swansia halka ah stoke city ay soo dhoweyn doonta nadiga leicester city sunderland iyo watford westerham united iyo nadiga hal city westbro malbion iyo nadiga manchester united ayaa noqon doonta ciyaarta ugu dambaysa dhanka talyaanigana nadiga izi milano ayaa soo dhoweyn doona nadiga atlanta ka hor kulankaasi milan iyo atlanta waxaa dib usoo laabtay ciyaaryahan carles bakama iyo mati fernandes kuwaasi oo qayb ka noqon doona kulankaasi kulanka ugu xiisaha badan waxa uu noqon doonaa nadiga yuventus ayaa garoonkooda kusoo dhoweyn nadiga rooma madaxweynihii hore ee dalkaasi faransiiska nicholas sarkosi ayaa lagu wadaa in uu noqdo madaxweynaha nadiga b s g sida warbixin ka soo baxday dalkaasi faransiiska lagu sheegay ninkan kow iyo lixdan sana jirka ayaa lagu wadaa inuu shaqadaasi ka bedelo milkiilaha reer carbeed senatan ibrahimovijna waxaa lagu wadaa inuu emleska maraykanka aado kooxo badan oo dalkaasi maraykanka ayaa waxa ay u soo gudbinayaan in ciyaaryahankaasi uu ku soo biiro
xubinta wargeysaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska daily telegram wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay dowladda shiinaha oo donald trump uga digtay aqoonsiga jasiiradda taiwan dowladda shiinaha ayaa uga digtay madaxweynaha cusub ee la doortay waddanka maraykanka donald trump in haddii uu isku dayo inuu wax ka beddelo siyaasadda hal shiina in ay jirto in ay saamayn ku yeelan karto nabadda gacanka taiwan faragelinta ayaa sidoo kale wax u dhimi karta bay yidhaahdeen xidhiirka maraykanka iyo shiinaha in la hormariyo sidaana waxaa wargeyska u sheegay afhayeenka xafiiska siyaasadda ee waddankaasi shiinaha siyaasadda hal waddan oo shiina ah ayaa maraykanku waxa uu la leeyahay xidhiir rasmi ah laakiin lama laha taiwan oo shiinaha uu u arko gobol isaga ka tirsan madaxweynaha waddanka maraykanka ee la doortay donald trump ayaa horey u sheegay inuu shaki ka qabo sii wadidda siyaasadda waddankaasi shiinaha master tam ayaa ka xanaajiyey xukuumadda shiinaha markii uu telefoon kula hadlay madaxweynaha waddanka taiwan tisai in weng kadibna bartiisa twitter ka soo dhigay ninka lagu magacaabo fengshan oo ah afhayeenka xafiiska siyaasadda ee waddanka shiinaha ayaa ka digay saamaynta ay ku yeelan karto nabadda gacanka taiwan faragelinta uu maraykanku ku samaynayo jasiiraddaasi markanna waa wargeeska basan wargeeska ayaa boggiisa hore ku xardhay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo ka digtay dalalka ugu saboolsan adduunka in ay aad uga dibdhaceen dunida inteeda kale shirkadda qaramada midoobay ee dhanka ganacsiga iyo horumarinta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u n cita ayaa sheegtay in warbixintooda sanadlaha ah ee qaaruumaha dalalka ugu saboolsan adduunka ay ku guuldaraysteen in ay la soo jaanqaadaan dunida inteeda kale oo ay u baahan yihiin gargaar dheeraad ah iyo heshiisyo ganacsi oo wanaagsan warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay in dalalka ugu saboolsan adduunka ee aadka uga dambeeya dunida inteeda kale ay hay-addaasi ka digtay in ay yihiin siddeed iyo afartan dal oo dib uga dhacay dunida inteeda kale waxa ay sidoo kale walaac ka muujisay qaramada midoobay sida wargeeska uu qoray awoodda qaruumaha ugu saboolsan si kor loogu soo qaadana ay u baahan yihiin in la kaalmeeyo liiska hadda dalalka ugu saboolsan ayaa waxaa ka mid ah soddon iyo afar dal oo afrikaan ah sagaal aasiya ah afar basifig ah iyo waddanka hayati xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii saaka iyo dunida intaan isku arkayna barnaamij ka la mid ah nabadgeli
galowga iyo haadi argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadi argoni meeraba burxan lagama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo gedigood ku dhaafe cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaw ku siiyo gedigood ku dhaafe adaa gesiyon biqine galayhowada adaa gesiyon biqine galayhowada dambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib godcordama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba aadkeedi gees maray godcordama habeenimo dhaho angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go-aan roob ku hooriyo idaahoo caliinlaan ole orod ku dhaafoon haraad geesow la dhacay go-aan roob ku horiyo ilaho calilan ole orod ku dhaafon haradgeesow la dhacay adaa geesiyon biqine galaydu howada adaa geesiyon biqine galaydu howada dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib tilmaan gaara qaado yaanu kaa gadmanine guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn le tilmaan gaara qaado yaanu kaa gadmanine guriga ay ku nooshahay halkan geedka weyn le ha geelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashe adigaha galkoodiyo guudka uga soo dego hagelgeleen albaabkee gacal baa ilaashe adiga hagalkoodiyo guudka uga soo dego adaa geesiyon biqine galaydu howada adaa geesiyon biqine galaydu howada gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaartii warkaygo gacantaada uga dhiib